galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab khamiisa sideedlabaatanka bishii may sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mijirbaan iyo bogga v o a somaly dot com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya nuur xasan ooriya anigoo cabdixaafi dacwel ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho inaa lilah wa inaa ilay raajicuun waxaa halkan maanta qarax gaari ku geeriyooday allah u naxariisto sarkaal ka tirsan qaybta guud ee gobolka banaadir cabdishakuur xuseen cabdi dhicisow oo loo yaqaanay jaabiri waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o da oo aanu ku eegayno suugaanta ay soomaalidu ka samaysay xanuunka covid
gabaygu waa isku xidhaha ummadda iyo bulshada isku xidha oo waxaad arkaysaa dad isku cadowa oo haddana gabay keli ah wada jeclaysanaya wada daliishanaya gabaygu wuxuu ifiyaa meelaha meelo madow ooan dadku hore u arkaynin waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka covid xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida waxaa inoo haysa sahra ciidle nuur
mahadsanid cabdi xaafid tirada dadka u dhintay xanuunka koronafirus ee dalka maraykanka ayaa kor u dhaaftay boqol kun oo qof halka ku dhowaad laba milyan oo qofna la sheegay in la diiwaan geliyey in laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay inay korodhay tirada dadka u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo magaalooyin iyo gobollo badan oo dalka ka midna dib loo furayo ganacsigii islamarkaana la fududaynayo xayiraaddii saarnayd bulshada magaalada washington d c ee caasimadda dalka maraykanka ayaa maalinta berri oo jimcaha la furaya goobo badan oo ganacsi iyadoo si taxadirla dadka loogu ogolaanayo inay ka adeegtaan dukaamada makhaayadaha iyo goobaha laysku qurxiyo ama timaha iyo cidiyaha lagu hagaajisto haweeneyda maayarka ka ah magaalada washington d c ayaa sheegtay in xayiraada laga dabcinaya caasimadu ay tahay wejigii koowaad iyadoo la raacayo hab foojigan maadaama xaaladda covid sagaal iyo toban ee dalku ay weli marayso meel aada u sarraysa inkasta oo meelaha qaar badankooda uu hoos u dhacay tirada dadka xanuunku soo ridanayo muddooyinkii ugu dambeeyey gobollo badan oo uu ka mid yahay gobolka virginia ee duleedka magaalada washington d c ayaa iyagana dib loo furayaa goobihii ganacsiga si dib loogu soo kabo dhaqaalaha maraykanka oo dhaawac weyni gaadhay dalka maraykanka ayaa noqday dal uu saameyntii ugu ba'nayd ku yeeshay cudurka coronavirus iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xukuumaddiisuna ay iska difaacayaan eedeymo la xidhiidha sida ay u maamuleen xaaladda xanuunka coronavirus ee dalka maraykanka hoosu dhaca ku yimi dhaqaalaha dalka maraykanka ee xanuunka coronavirus aawadii ayaa lagu soo warramayaa in culayska ugu badani ku dhacay dadka madow ee maraykanka oo boqolkiiba toddobiyo toban ka midii ay shaqo beeleen iyadoo intooda shaqaysa badankooduna ay qabanayaan shaqooyin hoose oo aan nolosha qoysaskooda dabooli karin xilligan adagee lagu jira xanuunka coronavirus xog ururin la sameeyey bilihiina dhaafay ee march iyo abril ayaa muujinaysa in boqolkiiba afar iyo afartan dadka madow ee maraykanku ay sheegeen in qof ama laba ka mida qoyskoodu ay shaqo beeleen halka dhigooda caddaanka ana la sheegay in boqolkiiba siddeed iyo soddon tirada dadka la waraystay ay sheegeen in dadka qoysaskooda ka midii ay shaqo beeleen amaba ay hoos u dhacday lacagtii ay saacaddii ku shaqayn jireen warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in badi dadka madow ee maraykanku aanay haysan lacaga dhigaala amaba kayda oo meel u taalay maadaama oo kharashka bishii soo gelayay badankoodu aanu ka badnaan jirin inta ay u baahan yihiin noloshooda maalmeedka ugu dambeyn warbixintan ayaa tilmaamaysa in ganacsatada yaryar ee madowga ah badankoodu aanay xidhiidh la lahayn bangiyada deymaha bixiya amaba ay hoosayso heerka aaminaadoodu islamarkaana aanay kaalmo buuran ka helayn lacagihii ay dowladdu bixisay isla wararka la xidhiidha saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban ayaynu ku guda jirnaayay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan shaqaalaha adduunka ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus uu dunida oo dhan ku keenay heerka shaqala-aantu inuu bato iyada oo la sheegay in maraykanku uu yahay waddanka saameynta uu badan ku yeeshay dunida oo dhan shir jaraayadoo ay mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha adduunka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo i l o ay ku qabteen magaalada jineefa arbacadii shalay ayay ku sheegeen in dunida oo dhan ay shaqooyinkooda waayeen dad gaadhaya saddex boqol iyo shan milyan oo qof oo shaqooyin rasmiya amaba joogto ah qaban jiray ka hor intaanu xanuunka covid sagaal iyo toban adduunka ku baahin dadkaasi badankooda waxaa la sheegay inay ku nool yihiin dalka maraykanka sidoo kale mas-uuliyiinta ilo waxay sheegeen in dhallinyarada gaar ahaana dumarka ay daadoodu u dhaxayso shan iyo toban jeer ilaa sideed iyo labaatan jeer ay yihiin kuwa ay ku dhacday shaqala-aanta ugu badan waxaanay ugu baaqeen madaxda dowladaha in ay sida ugu dhaqsiyaha badan amaba suurtagalka ay wax uga qabtaan xaaladda dhallinyarada gaar ahaana hablaha oo shaqala-aanta ku dhacday aawadeed ay xaaladoodu sii xumaan karto haddii aanay helin kaalmo degdega qaramada midoobay ayaa saadaalinaysa in shaqooyin badani ay meesha ka baxaan haddii laga soo kabto xanuunka coronavirus taasina ay dhaqaalaha dunida iyo shaqooyinkaba ku keenayso dhaawac xooggan oo aan muddooyinka dhow laga soo kaban karin warkii oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a waa nagaynta haatanaan dib idiinku celiyo nuur xasan nuur iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
aad bay u mahadsan tahay sahare ciidla nuur oo warkii caalamka inoo akhrisay halka aad nagala socotaanna waa v o a washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala egtay gaari uu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidanka booliska gobolka banaadir oo lagu magacaabo cabdishakuur xuseen cabdi qof la saarnaa gaariga ayaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay zaynab abuukar ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay laba qof oo uu ku jiray sarkaal ka tirsanaa qaybta guud ee booliska gobolka banaadir oo lagu magacaabi jiray cabdishakuur xuseen cabdi jaabiri iyo daroowalkiisa ayaa ku dhintay mid ka mid ah ilaaladiisana waa uu ku dhaawacmay kadib markii gaari ay saarnaayeen saakay qarax lagula beegsaday agagaarka barxadda iskaashatada gaadiidka degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo goobta qaraxa uu ka dhacay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray gaariga uu lahaa sargaalka ka tirsanaa ciidamada booliska iyadoo gebi ahaanba uu gaariga gubtay
inaa lilah wa inaa ilay raajicuun waxaa halkan maanta qarax gaari ku geeriyooday allah u naxariisto sarkaal ka tirsan qaybta guud ee gobolka banaadir cabdishakuur xuseen cabdi dhicisow oo loo yaqaanay jaabiri sarkaalka wuxuu ku socday gaari yar oo bremier ah sidaad u jeeddaan gaarigiisa ayaa waxyaabaha qarxa ee loogu soo xiray waxaa la socday laba qofood oo mid askari yahay iyo qof kale sarkaalka waxaa la geeriyooday qofkii kale la socday allah u naxariisto waxaana ka badbaaday qaraxaasi oo dhaawac fudud soo gaaray askarigii asagana la socday marka goobtan waxaa ku geeriyoota laba qofood askarigii dhaawac ahaana waa hadda caafimaadkiisa lala tacaalayaa allaha bogsiiyo ee dhaawaciisa inta dhimatana allah u naxariisto runtii kooxahan argagixisada ee muddooyinkii u dambeeyaba ee baacsigooda iyo lagu daba joogay heerarkii u dambeeyey ayay marayaan sida laga dareemayaba runtii waxyaabaha muddooyinkan ay wadaanna waxay ahayd in gaari ay waxyaabo qarxa ay ku xiraan inay goobaha waddooyinka ay dhigaan waxyaabahan qarxa ee gawaarida ee ku soo booda laakiin ciidamadeenna ammaanka oo iyaguna ay ku guulaystay inay fashalayaan waxyaabo fara badan oo runtii dhibaato lagu geysan lahaa ee shacabkan ku dhaqan ee gobolka banaadir dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa v o a ugu waramay sida ay wax u dhaceen aniga arda maxamed xuseen aa laydhi annagoo gurigeennu iska joogno iska fafadhino qureec karsanayno ilmihii dab u shidanayna waxaan ka war xirnay gawda yeertay shan ciyaalo ayaya aniga gurigaan ku dhex jirnay gurigii dee safiitadii iyo jinka wixii o dhan waa soo dhecdhaceen hadday soo dhecdhaceen maba laga sheekayn kara mid laga sheekayn karaba maaha waxa dhacayda miyaa naqaana gawdi un baan ka war helnay hadalkii baaba nagu dhegayday maxaan hadalnaaba ilmihii guriga baan iskugu aruurnay haddaan iskugu aruurno meeshii wax noo soo galay wax noo soo baxay wax noo imaaday aan weyno gurigeen isku wada xareyna wixiina ay dhaceen de naxdin weyn bay nagu noqotay oo aan faraar leh annagu markii hore waa fadhiguy gudahan ku jirna albaabka waa noo xirnaa waxaan maqalnay jug weyn oo annagana qashin iyo wax lagu soo daadiyey markii dambana dabadda waaba u soo bixi weynoo nin baawuurka ka degay baa ilidka xabad la istaagay annagu maana soo bixin ilmo yaryaroo meesha soo istaaga qof waxay yidhaahdeen laba ninoo dhaawaca mid dhaawacaya nin kaloo askariya ilidka taagan xabad ridaaya waxaan dareennay weli haddeertaan aniga caadi ma ihi madaxa dhan waxaa moodaa in maaragtaayay uu kala dhacsan yahay jugtii dhacday marka ilaahay subxaana wa tacaala annaga waa naga badbaadiyey intii hadda amarkaas ku dhacayna allah u naxariiso ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa hase ahaatee qaraxa waxa uu kusoo beegmayaa xilli toddobaadkii hore qarax lala beegsaday gaari uu la socday taliyaha hogaanka caafimaadka ee ciidamada booliska jenaraal cali xirsi bare cali gaab uu ka badbaaday inkastoo askari ka tirsanaa ciidamada booliska uu ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen saynab abukar maxamed v o a muqdisho
haatana wararka la xidhiidha coronaviruska xanuunka covid oo weli farabaan ku haya adduunka ayaa hadda si weyn ugu faafay dalalka qaar halka dalal uu horay si weyn u maasheeyeyna ay hoos u dhacay tirada dadka uu ku dhacayo waxaana jira cabsi laga qabay in dadka badan laba milyan iyo badh oo ku nool caalamka ay soo wajahdo gaajo xanuunka covid dartiis wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka aya waxayna soo ururisay caasha ibraahim aadan maraykanka ayaa waxoogaa horumar ah laga arkay dhimashada maalinlaha ah ee xanuunka covid laakiin horumarkaasi ayaa tallaabo adag qaaday maalintii arbacada iyadoo lasoo sheegay oo dhimasho oo horleh adduunka oo dhan in ka badan kun oo qof ayaa u dhintay covid sida laga soo xigtay tirakoobka jaamacadda johns hopkins waxaa jira qiyaastii milyan oo kaysas la xaqiijiyey oo ku dhowaad boqolkiiba soddon uu yahay maraykanka khamiistan maanta ah ayaa tirada waxa ay gaartay ugu yaraan hal milyan toddoba boqol iyo toddoba kun iyo toddoba boqol oo dad ah guud ahaan daafaha gobolada maraykanka oo dhan oo lagu daray washington d c iyadoo ay u dhinteen dad ka badan boqol kun oo qof kuuriyada koofureed ayaa soo wareysay toddobaatan iyo sagaal kays oo cusub khamiistan maanta ah xilli ay sii wadaan ka shaqaynta sidii looga hortegi lahaa in fayraska uu dib ugu soo laabto dalkaasi wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa dadka ku boorisay inay ka fogaadaan shirarka aan loo baahnayn shirkadahana ay ku hayaan shaqaalahooda xanuunsan guryahooda xanuunkan ayaa waxa uu hadda si xawli ah uga socdaa dalalka raashiya indiya baraaziil iyo guud ahaan latiin america taasoo kaalin ka geysanaysa sara u kaca tirada kaysaska cusub ee adduunka dalka shiinaha iyo qaar ka mida wadamada uu sida daran ugu faafay xanuunka ee yurub ayaa waxa ay ku guulaysteen inay joojiyaan kaysas cusub fayraska ayaa waxa uu si weyn ugu fiday dalalka latiin america halkaas oo tobannaan kun ay ku dhinteen faafidda deg dega ah waxay ka jirtaa dalalka brazil mexico peru chili argentiin iyo colombiya mana muuqato wax calaamado ah oo muujinaya inuu hoos u dhacayo hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa ka digaysa in guud ahaan afar iyo toban milyan oo qof ay gaajo soo wajihi karto latiin america iyadoo cudurka covid nneteen uu sii kordhayo maadaama shaqooyinka iyo dhaqaalahooda uu hoos u dhigay baaxadda xanuunka covid nneteen ee ka jira dalalkaasi dhowr dal oo khaliijka ah sida sacuudiga qatar iyo imaaraadka carabta ayaa hadda waxa ay arkayaan faafitaan ballaaran kadib bilooyin markii ay u muuqdeen kuwo ka fog inay yihiin kuwa ugu daran dalka canada ugu yaraan siddeetan iyo toddoba kun iyo shan boqol oo kays oo cudurkan ah ayaa la xaqiijiyey sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka dadweynaha ilaa iyo khamiistan maanta ah ugu yaraan lix kun toddoba boqol lixdan iyo shan qof ayaa u dhintay xanuunka kayskii ugu horreeyey ee coronavirus ayaa waxaa dalka canada laga arkay bishii janawari shan iyo labaatankeedii kaas oo laga helay nin ka soo noqday wuhan oo tegay magaalada toronto dowladda faransiiska ayaa arbacadii waxa ay ka noqotay ogolaanshihii ahaa in dawada kalorokuinta loo adeegsado bukaanada covid nteen tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay si kumeel gaara uga saartay dawada tijaabooyinka caalamiga ah walaac la xiriira badqabkeeda ugu yaraan boqoafartaniyoankuniyotodobaboqol oo kaysaska cudurka coronavirus ah ayaa la xaqiijiyay dalka faransiiska sida ay sheegtay dowladda faransiiska ilaa iyo hadda sideed iyo labaatan kun shan boqol sagaashan iyo lix qof ayaa u dhintay xanuunka dalka talyaaniga in ka badan laba boqol koob iyo soddon kun oo kays oo xanuunkana ayaa la xaqiijiyey siday sheegtay waaxda badbaadada shacabka ee dalkaasi ilaa iyo hadda soddon iyo saddex kun iyo laba iyo toddobaatan qof ayaa dalkaasi ugu dhintay xanuunka covid nneteen laga bilaabo maalintii isniinta dabaaldegyada diinta ayaa loo ogolaaday dadka hase ahaatee waqti xaadirkan ayaa waxaa dadka talyaaniga loo ogol yahay inay si xora ugu dhex safri karaan gobolladooda oo keliya laakiin wejiga xiga ee dib u furista ah oo bilaabanaya bisha juun saddexdeeda ayaa dadka talyaaniga waxa ay awood u yeelan doonaan inay u kala gudbaan gobolada iyo dibadda qiyaastii laba boqol lixdan iyo shan milyan oo dad ah oo adduunka ku nool ayaa la filayaa inay wajahaan cunnoyaraan daran sanadkan xanuunka coronavirus dartiis sida ay sheegtay hay-adda cunnada adduunka ee w f p aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga viyaweyda oo aanu ku eegayno suugaanta ay soomaalidu ka tirisay xanuunka covid sagaal iyo toban xuseen bare aadan ayaa inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno suugaanta iyo gabayada soomaalidu ay ka tirisay cudurka korona oo dunida si weyn u saameeyey soomaalida ayaa ah bulsho aada u qiimaysa suugaanta iyaga oo hadba waaqaca taagan iyo dhacdooyinka taariikhiga ah isugu gudbisa hababka kala duwan ee suugaanta oo uu gabaygu ugu horeeyo abwaan bashiir sheekh cumar good waa gabayaa soomaaliyeed islamarkaana waxa uu maqaalo iyo daraasaad badan ka sameeyey suugaanta soomaalida oo uu ku qoray luuqadaha carabiga iyo ingiriiska kuwaasi oo lagu daabacay wargeysyada caalamiga ah ee ka faalooda suugaanta adduunka waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa ahamiyadda suugaanta gaar ahaan gabayga uu u leeyahay nolosha aadamaha waxaa la yidhaahdaa ama raggii delsay culimada delistay ay yidhaahdeen gabaygu waxa weeye counsilor waxa weeye la taliye waxa weeye oo dadka tale u kala gud la taliyo de qofka ama qofka ama bulshada tale usoo gudbiy usoo gudbiya waxaa la yidhaahdaa waa isku xidhaha ama bridgeka ama safiirka ummadda iyo bulshada markaasi gabaygaasi iyo afkaasi uu u jeedo isku xidha oo waxaad arkaysaa dad isku cadowa oo haddana gabay keliya wada jeclaysanaya wada daliishanaya marka isagu barrier ma laha oo waa borderska ka gudbaa xadadka wuu ka gudbaa gabaygu wuxuu ifiyaa meelaha meelo madow oon dadku hore u arkaynin wuxuu keenaa waxaa la yidhaahdo ingiriisiga element of surprise buu leeyahay af soomaaliya haddaan ku sheego ambabar waxbuu kugu ambabarinayaa adigoo meel aanad ogeyn ama kaa qarsoonayd ayuu si kale kuu tusayaa aanad hore u arkayno markaasaad ku ambabaraysaa marka ambabarkaasi xaqiiq aad garanayso ood ogeyd ayuu si kale kugu tusayaad ku ambabaraysaa ambabarkaas baa marka waxyaabaha ugu waaweyn ee gabayga jacaylkiisa keena shucuurta biniaadamka u kiciyo ay ka mid tahay nin gabiya ahaa nin gabiyaaya oo ilaa hadda nool oo la yidhahdo adoniis oo ah nin caraba ayaa wuxuu yidhi dabeecadda bani aadamku waxay tahay waxay u dhisan tahay buu yidhi sidan sida tan oo ah wixii meel lama filaana kaga soo baxa inay inay la yaabaan ama jeclaystaan oo dareenkeega aada kiciyo gabayguna saasoo kale ayuu ku tilmaamay inuu yahay markaa dareenkii ayuu kicinayaa gabaygana dee af carabiga waxa lagu yidhahdaa shicir waad garanaysaa oo shucuur bay ka timid waa dareenka marka marka la yidhahdo doorkuu leeyahay gabayga haddaan eryo kooban igana ka soo qaato waxaa jira tafiiranka ama procreationka waxa la yidhaahdo laba laba laba laba siyaabood buu tafiiranku dhacaa ama loo tafiirmaa midi waa tafiiranka physicalka ee de bani aadamku iyo xoolihii iyo dhirta wax walba isdhalaan tafiirankaasi kaas waa ka physicalka ah ee la arkayo ee dee jirka ah waxaa jira tafiiran kale oo ah xagga dhaqanka oo ama spiritual ah ama cultural ah ama xagga cilmiga ah marka markaad eegto gabayga iyo waxyaabaha kale suugaanta iyo diinta waxa weye waa spiritual procreation baa la yidhahda waa dhinacii magaranaysaa ruuxiga ahaa ayay ayay ka korinaysaa bani aadamka oo ay dhalinaysaa had iyo jeer nolol cusub iyo waayo cusub scienceoo kalena ama cilmiguna waxa weye knowledge procreation baa la yidhahda isaguna waa tafiirtii xagga cilmiga ayay tahay marka doorkaasi weyn oo tafiir tabagdee la xidhiidhaa in dhaqankii iyo hidihii iyo iyo ruuxigiiba uu hadiyo jeer jadiidiyo ummadda u jadiidiyo ayuu doorkiisa ugu weynay uu yahay markaan soo kobnay dee aad baa looga hadli karaa oo lak jaqna baa laga jeedin karaa marka marka tixda iyo miisugu ishelaana dee waaba dawo sida neecawda ama laydhu jidhka ugu dhacdo ayay tixda iyo muusiga isxambaarsani qalbiga ugu dhibcaan waa raaxo waa dawo waa dareen adduun kale ku geynaya nin la odhan jiray ibna ruumi oo jalaaladiin ruumi la odhan jiray oo suufi weyn oo adduunka laga yaqaan ahaa midhal ejkii noolaa ayaa wuxuu yidhi nin qof walba dariiqad buu leeyahay uu u maro si uu ilaahay u gaadho anigu buu xidhi dariiqadan doortay in ilaahay ku gaadhaa waxa weeye muusiga iyo xadrada marka ilaa halkaas ayuu muusigu iyo tixda isxambaarsanay ay doorkaa leeyihiin abwaan bashiir good ayaa dhowaan curiyey hees ugu talagalay wacyigelinta iyo ka hortaga cudurka corona oo lagu magacaabo inuu faafo u diid inuu faafo u diid coronavirus gacanqaad ka fogow coronavirus baabacaduu fadhiyaa coronavirus faruhuu dhex galaa coronavirus faraxalo faraxalo saabuuntaa firkisoo ficilkiisa dishee faraxalo faraxalo anfayruuska dillee faraxalo faraxalo saabuuntaa firkisoo ficilkiisa dishee faraxalo faraxalo anfayruuska dillee faraxalo faraxalo
halabuurka soomaaliyeed ayaa gabayo kala duwan ku falanqeeyey cudurkan coronavirus ee dunida ku cusub saameyntana ku yeeshay noloshii aadamaha waxaana ka mid ah sugaanyahanadaas abwaan mustafe maxamed maax oo ku sugan magaalada adis ababa mahad ballaaran kabacdi xuseenow muddada shanta bilood ah ee aadamahooda soogan yahay welina aanay muuqan sida iyo goorta laga baxayo sababteedana uu leeyahay xanuunkan aafada ah ee arlada saameeyey sida qof waliba dareenkiisa uga falceliyo uguna cabiro aragtidiisa tix iyo tiraab midka ay ugu sahlanaato ayay abwaanaduna dhinacooga dhaxal ugu reebaan dhitada suugaanta si timaadada inagu soo fool leh wax looga dheehan karo taasi ayaa sababtay sadaradan kooban ee aan ugu talagalay inaan ku xardho taariikh dhagaaleedka aafadan dhegaheenna ku badatay indhawaaleba dad badan oo asxaab iyo qaraabo ahna ay ku waayeen in badan oo bulshadeenna ka mid ahay ilaahay inta jiifta waxaan uga baryaynaa inuu baxnaaniyo intii sababteeda ku hoyatayna naxariistiisa uu u ballaadhiyo tixdan silic iyo sarihii korona silic iyo sarihii korona aan ugu suntay ayaa waxay ku taariikhaysnayd bishii abril ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaana ka mid ahaa dunyada silcaysa misano kala sarrayn daysay sadhaha karooruhuna sankujiidlaha sankuneef la wada yaaban yahay saami baan qorane sawaariikhda kii maali jira saaqme oo dumay danyartiina sugayaan mar dhow saaca loo daro oo aan soomaaliya lahayn sabasabayntoona sakaduhu bandoobay galeen ruuxma soo maro sanqarh baan ka yeedhayn barliin saandiyeegada sidni baa la xidhay roomi way silsilcaysaa haadkaa sabeeyo barxado aad misara jooga lama arag sabaanadan cabdiwasaarihii yurub dhulalkii siraadnaawad baa lagu sugaa meele saaxiib la booqdayo ma jiro deris la sooriyaaye salaantaaba laga roorayaa waa surdaarada e gaadiidkii samadiyo la daawaan safrahayaaye safsaf bay u yaalaan barxado aan la sii filane saadaalna xaalkeedu waa siiga iyo boodhe socotana halkeeday sa togan wada sugahayaane saban akhri weeyo nafluhu wuu sahwiyayaaye malahayga waxay saaran tahay seeska aakhire eh oo weliba waxa xaalka sidan loogu sababeeyey sifir bay ku dhowdahay arladu saacad loo qoraye inkastoo nafluhu soog u yahay siidhay iyo foolin saatir baa u caalima halkii lagu sargoyntaase sidaa iyo darteed waa inaan dayanno saansaane samadaa la dhowraa markuu xaal sidaan yahaye siduu yidhi abwaan saatirka istimay garaadkiisa soonkiiyo salaadiiyo haddaan sadaqadii daayo anan seexday waa beri waxaan sugiba waa naare masaqiir yar baan ahay miyaan la is-su'aalaynin cudurka corona ayaa kasuku saameynta uu nolosha caalamka ku yeeshay waxa uu muran badan ka dhex abuuray dadweynaha iyadoo oo uu qofba wax ku macneeyey jahwareerkan u dhaliyey cudurkan ayaa waxaa gabay ka tiriyey ciise khayre rooble oo ah abwaan islamarkaana ah saxafi isagoo madax u wakaalada wararka ee midowda dalalka islaamka ee xarwintoodu ay tahay magaalada jiddah ee boqortooyada sacuudiga cimrigaaga horaayaa cudur aan la arkayn oo caalamkii la weeraro cid ka siigta la waayoo laska caabi karin oo daba kaa celinayno cadiibu ku tufaa cudur weeye dilaayo hargab buu ka cutaa caabuq buu isku rogaa cid taqaana la waayo minbacayn u macnay wadaaddaa cartamaayo cadho eebbahay weeyo qoomkii casrigarow wuxuu qaab uga dhigaaye xashiiskeenna ka yaadoo cibaadadiisa badshabay badan kula cabireen qayb kalaa ka cadhootoo hadal u caqlidhaamiyo cilmilaan ku tilmaamtay waa fayrus cudurkaniyo madow iyo caddaan iyo caalin diinta yaqaaniyo gaalka caashiye eebbe shaydaan caabudaya cidna gaal uma laayay ku caddayso warkeyga amar weeyo cusuboo yurubkii camirnayda cidkaan soo gujinaayo dayaxaan camirnaa ku caddayso qoraal kalow ay ka carraabto indhaha aad laga saaro eebbaa ka dillaacdo shiinahoo lagu cawdiyo caawimaad bay dalbadeen cudurkaas sababtiisa dowladahaas ku cadhoodo cudur shiina ah weeye taraan baa carrabaabo shiinaa ka cadhoodo unsurad buu ku tilmaamay waa ciraaba adduuna xasiiskiinna abuurow dunidii carcaraabtoo cabsibay la xirooto masaajidii la cidleeyo cumradii laga baaqayo cid kaloo lagu cawdiyo ciidan loo dalbadaa caadilow ma naqaani adaan kuu cabanay cudurkan naga qaado caafimaad loogu baday
intaasina dhegaystayaal waxa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tanii kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inoo soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a-da
haatanna waxaannu gudageli doonnaa qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaana idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka oo rogaal celis ah waatan sahre ciidla nuur
tirada dadka u dhintay xanuunka koronafirus ee dalka maraykanka ayaa kor u dhaaftay boqol kun oo qof halka ku dhowaad laba milyan oo qofna la sheegay in la diiwaan geliyey in laga helay xanuunka covid sagaaliyo toban afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay inay korodhay tirada dadka u geeriyooday xanuunka covid sagaaliyo toban iyadoo magaalooyin iyo gobollo badan oo dalka ka midana dib loo furayo ganacsigii islamarkaana la fududaynayo xayiraadii saarnayd bulshada magaalada washington d c ee caasimada dalka maraykanka ayaa maalinta berri oo jimcaha la furaya goobo badan oo ganacsi iyadoo si taxadirla dadka loogu ogolaanayo inay ka adeegtaan dukaamada makhaayadaha iyo goobaha laysku qurxiyo ama timaha iyo cidiyaha lagu hagaajisto haweeneyda maayarka ka ah magaalada washington d c ayaa sheegtay in xayiraada laga dabcinaya caasimadu ay tahay wejigii koowaad iyadoo la raacayo hab foojigan maadaama xaalada covid sagaal iyo toban ee dalku ay weli marayso meel aada u sarraysa inkasta oo meelaha qaar badankooda uu hoos u dhacay tirada dadka xanuunku soo ridanayo muddooyinkii ugu dambeeyey gobollo badan oo uu ka mid yahay gobolka virginia ee duleedka magaalada washington d c ayaa iyagana dib loo furaya goobihii ganacsiga si dib loogu soo kabo dhaqaalaha maraykanka oo dhaawac weyni gaadhay dalka maraykanka ayaa noqday dal uu saameyntii ugu ba'nayd ku yeeshay cudurka coronavirus iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xukuumaddiisuna ay iska difaacayaan eedeymo la xidhiidha sida ay u maamuleen xaaladda xanuunka coronavirus ee dalka maraykanka hoosu dhaca ku yimi dhaqaalaha dalka maraykanka ee xanuunka coronavirus aawadii ayaa lagu soo warramayaa in culayska ugu badani ku dhacay dadka madow ee maraykanka oo boqolkiiba toddobiyo toban ka midii ay shaqo beeleen iyadoo intooda shaqaysa badankooduna ay qabanayaan shaqooyin hoose oo aan nolosha qoysaskooda dabooli karin xilligan adagee lagu jira xanuunka coronavirus xog ururin la sameeyey bilihiina dhaafay ee march iyo abril ayaa muujinaysa in boqolkiiba afar iyo afartan dadka madow ee maraykanku ay sheegeen in qof ama laba ka mida qoyskoodu ay shaqo beeleen halka dhigooda caddaanka ana la sheegay in boqolkiiba siddeed iyo soddon tirada dadka la wareystay ay sheegeen in dadka qoysaskooda ka midii ay shaqo beeleen amaba ay hoos u dhacday lacagtii ay saacaddii ku shaqayn jireen warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in badi dadka madow ee maraykanku aanay haysan lacaga dhigaala amaba kayda oo meel u taalay maadaama uu kharashka bishii soo gelayay badankoodu aanu ka badnaan jirin inta ay u baahan yihiin noloshooda maalmeedka
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa voice of america oo idinkaga imaanaysa washington danyarta ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa ka cabanaysa xaaladda nolol xumo iyadoo lagu jiro bilihii kuleelka ee xagaaga taasoo ay barbar socoto cabsida laga qabo cudurka coronavirus warbixintan waxaa boosaaso ka soo dirtay faadumo yaasiin jaamac tan iyo intii uu bilowday cudurka corona ayaa waxaa xaaladdu ku adkaatay danyarta ku nool magaalada boosaaso kuwaasoo noloshoodu ay ku tiirsanayd shaqooyinka hoose iyo raashin ay siin jireen hay-adaha deeqda bixiya oo qaarkood aysan qaadan dhowr bilood khadiija faarax maxamed oo ka mid ah qoysaska danyarta ah ayaa v o a uga warantay xaaladda ay qoysaskani ku sugan yihiin kaamka sayladaan degannahay saaka aan dab loo shidin ilmo yaryar oon xali shidanin oon shalay shidanin oo ilaahay igu ogyahay oonaan been ku sheegaynin waxa laalo waxaan hayno gobolka hadduu noo dhaco waaga noo baryo ilaahay iga boqorka ah baan ku xisaabtamaynaa wax noo maqanoon ilaahayn ma jirto xanuunkan aad sheegaysaan gaajadaaba nooga daran gaajadaaba laga qaadaaba daacuunbuba dadka gaajaduba dadku daacuunka ugu dhacaya calool maran hadday biyo cabto daacuun baaba ku dhico way shubmi oo way mantagi waxaa weeye daryeel ma qabno waxba ma qabno waa lagu bakbaktiyey guryaha waa lagu bakbaktiyey buushaskii guryaha la xaaqi jiray dharkaa la dhaqi jiray cirkii iyo dhulkiina waa kuwa isqabsaday oo wax soo socday kulayl baan u go'onay roob ma haysano ilaahay baa noo maciinaya ilaahu noo maciin dadaan wax haysanin baa deegaanka laftirkiisa ku jira oo daaraha iskaga baktiyahaya buushashkii saasaa lagu yahay idinkaa shaqaystay oo ilaahay idin siiye sidoo kale waxaa jira boqol lixdan iyo shan qoys oo iyagana abaartu ay horay uga laysay xoolihii ay dhaqan jireen sanadku markuu ahaa laba kun iyo lix iyo toban kuwaasoo ay soo wajahday xaalad nolol xumo kuna sugan kaamka suuqa xoolaha ee magaalada boosaaso sida uu v o a u sheegay gargaar ciise ducaale oo ka mid ah qoysaska miyiga ay abaartu ka soo barakicisay
kaamka suuqa xoolaha eeeyadaan haddeer muddo sannadaa ku noolay noocyo badan buu isugu qaybsan yahay khaasatan anigu waxaan ahaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen oo abaarihii cuslaa oo sima ay ka dhammeeyeen xooluhu oo soo hoyday alxamdulilah ilaahay baa wax bixiya ilaahay baana loo cawdaa dulucda marka aan u leexdo waxay tahay waxaanu wax ka tabanaynaa dee mas-uuliyiinta iyo haayadaha baanu wax ka tabanaynaa mas-uuliyiintu waxay odhanayaan coronavirus baa jira oo wax isu imanayaa ma jiraan hadiqadoodigu coronavirus isagaa ka daran bismillaahi raxmaan raxiim hay-aduhu waa noo yimaadaan waadna qorqoraan waana ag marmaraan wax allaale wax ka soo dhaca male kaamkaasu kaam fara badan weeye lixdan iyo boqol iyo lixdan iyo shan weeye anigu kuwaasaan ka mid ahaa iyo kuwa kaarar kaleba maaha gargaar ducaale ciise ayaa sidoo kale sheegay in dadkan xoolodhaqatada ah aysan lahayn xirfado ay ku shaqaystaan waxaa weeye waxaanu iskaga noolayn teer iyo waagii dee dadka yagaasaanu iskaga noolayn magaalada camalkuma lahayn xoolana ma lahayn dadka ilaahay baa nooleeya waxaanu haatan tilmaanno oo nidhaahno waa qaban jirtana garan mayno xasan faarax jaamac waa guddoomiyaha guud ee barakacayaasha iyo qaxootiga ku nool magaalada boosaaso waxa uu maamulka hay-adaha iyo ganacsatadaba ugu baaqay inay gargaar u fidiyaan barakacayaasha iyo danyarta ku nool kaamamka iyo xaafadaha boosaaso maanta ma kala laha deegaan iyo barakac ma kala laha dadku waa isku mid isku heer baa la marayaa dadka hantida haysta ee bangiyadu lacagtuu taallo war doolar waxba tari waa kuwii samayn jiray baa maanta ka qaxay waad aragteen laamiyadii new york cidlaa laga fadhiyaa khayrka la baxa ummadda u gurmada haddii la yidhi dadkayna isu imaan oo dadki aan la isu keenin waxaa la heli karaa inta baabuur lagu soo qaada raashin in guriguri saa loogu tuuro asagoo qofa ku imaanin ama laamiyada la dhigo ama meelaha bannaanka ha la dhigo ciddii calafha lowgelay ay qaato magaalada sida ha loo dhaamo magaalada ha loo kaco magaalada hoos ha loo fiiriyo wallaahi baan ku dhaartay hantido iyadoo kuu taallaad ka tegi waa laga afqaban deegaanka ha loo kaco muslimiintii ha loo kaco hay-adana waxaan leeyahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni khayr allaha siiyo iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiiradiisa iyo baarlamiinkiisa barakacayaashu xaalo adag bay ku jiraan iyo deegaankubu xaalo adag baa lagu jiraa lama xamaalanayo howlo kale oo la qabtaaya ma jirto dumarkii guryaha ka shaqaysan kama shaqaystaan qashin la guraa ma jirto kii laga gur lahaana asagii baa baahan kii gur lahaana waxa ma haysto arrimahan qallafisan ee ay dhaqaale xumadu u weyn tahay soona wajahay danyarta ku nool kaamamka boosaaso qaarkood ayaa waxa uu ku soo beegmay xilliga xagaaga oo ay joogsadaan shaqooyinka dadkuna ay badi ka xagaabaxaan gudaha magaalada boosaaso maadaama cimiladu ay tahay mid aad u kulul waxaase sanadka siyaado ku ah xanuunka covid nneteen oo isaguna curyaamiyey dhaqaalaha shaqooyinka qaarkood iyo inay dadku si joogto ah u kulmaan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso mahadsanid faadum haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane
soomaaliya si la mid ah waddamada caalamka waxaa faraba'an ku haya xanuunka covid dowladda dhexe waxay waddaa dadaal ay ku taageerayso dowlad goboleedyada maalin ka hor madaxweynaha hirshabelle ayaa waxa uu xarigga ka jaray xarun loogu talagalay in lagu daryeelo dadka xanuunkaasi uu ku dhaco haddaba maxaa lagu tilmaami karaa dadaalka dowladda dhexe iyo tan maamul goboleedka hirshabelle waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cali daahir xerow oo waxgaradka beledweyne ka mid ah iyo doctor bashiir sabriye xalane oo xubin ka ah guddi dhakhaatiir loo xil saaray la tacaalidda dadka uu xanuunka covid ku dhaco waxaa hadalka ku hormaraya cali daahir maba jira wax dadaaloo ka socdo hiiraan sababta waxaad ka warqabtaa xanuunkan in muddaaba dadku waa la daalaa dhacaayeen waa aaday ula ildaran yihiin ayadoo dadkii aysan haysan wax wacyigelina aysan haysan wax qalaba oo qofka jeekin looga qaadi kara ama lagu ogaan karo inuu covid nneteen-ka yahay inay malaariya hayso marka
waa mahadsantahay wax ma socdaan aad tiri doctor bashiir shaqo waa socotaa madaxweynaha hirshabel ayaa halkan u yimid barnaamijkaas in laga fuliyo laakiin waa la socotaa dhibaata gobolka magaalada khaasatan beledweyne ka dhacday waxay ahayd jowhar iyo beledweyne halmar in laga wada furo fataxaad biyaa dhacday magaalada way kala xiratay isku gudubkii ma jiro sidaa awgeed ayaa howlihii waxay u xirmeen biyaha daraaddeed laakiin wixii loogu talagalay oo awoodda ah waa la keenay qalabkii meesha lagu shaqay lahaa waa la dhisay daraadna waa la furay waxaana rajaynaynaa wixii hadda ka dambeyn inay diyaar tahay
cali waa maqlaysaa doctor bashiir wuxuu leeyahay shaqaa socoto fatahaadii ayaa hakad gelisay maahina shaqada meeshii la rabay waa maraysahay waxaad moodaa inay laba farqi kala tahay biyobaxadu magaaladay saamaysay meesha laga sameeyey waa duleedka magaalada ceel jaalle afkeeda meel ku taalla waaye ilaa hadda ma jira hal qof oo la geeyey mana jirto wax shaqa oo ka soco sababto ah maba la qaban karaba maba yaalaba testigii loogu talagalay in lagu ogaado qofkan ma qabyaa iyo ma qabo maba yaalaba waxaad aragtay in baydhabo dowladu geysay galmudug dowlada waa geysay xamar waa yaalaa puntland waa yaalaa sababta hirshabeelle u diida gaar ahaan hiiraan u diida beledweyne dadkeedu uu aad u badan yahay population ahaan markii la dhaho ilaa hadda macnawiyan ma garan karo tan uu yiri madaxweynaha madaxweyneha waxaan ka warqabnaa in shan boqoloo kun oo doolar oo covid nneteen-ka loogu talagalay in waa hayaa uu yiri asaga laftirkiisa ilaa magaaladan lix iyo toban maalmood ku dhawaad waa joogaa ilaa hadda ma jirto wuxuu ku wareejiyey guddigan hadda kahortaga loogu talagalay oo dhakhaatiirta wuxuu ku wareejiyey ma jirto waa arkay meel laga sameeyey wax aad u yar oo ilaa lix tandhooyina ku yaal ilaa lix sariirood wax noocaasaa taal dadka hadda looga shakisan yahay in covid nneteen ka haya marka toban qofood aad bulshada aad dhex socoto qof ko tobanaad wuxuu ku leeyahay waxna ma uriyo waxna ma dhadhamiyo calaamadihii la sheegayayba qayb ka tahay waxaan ka warqabnaa dad badan oo u dhintay oo dhakhtarka kheyr allahsiyo laftirkiisa uu ka warqabo dabiiba qaarkood oo qaar naqas ku dhegeen magaalada dhan naqas fujiye waxaa ka yaala mid yaroo dhakhtarku qaas uu leeyahay asaga doctorka ku jawaabaya waa jirta horta caqabado badan waa jiraan biyuhana qaybay ka ahaayeen meesha aan ugu talagalnay annaga naftirkeena waa kala xiranay laba iyo toban maalmood wax gudbi kara ma jiro annaga biyahan ku dhex jirnay magaalada dhinacuma bixin dad badan ceel jaalle u guuraan meeshana ceel jaalle u dhowdaa magaalada iyo waxay u dhexaysaa ceel jaalle waa jiraa barnaamijka waa la wadaa wax waa dhiman yihiin siduu cali u sheegay waa jirtaa waxa dhiman waxaan rajaynaynaa maanta ugu dambeyn oo taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka in ay diyaarada ay keeni doonaan waxaa maqan laabkii geedihii sambalka lagu qaadayo waa lahaa laakiin laabkii wixii lagu baari lahaa iyo qalab kaleetoo badan oo termomitero iyo qandhooyinka wax lagu cabiro iyo ay ka mid yihiin way soo socdaan maantana waa rajaynaynaa inay yimaadaan dadaalku ma yara laakiinse caqabado waa badan yihiin
cali ditoorka wuxuu leeyahay dadaalka ma yara caqabadaha ka jira deegaanka ayaa aada u badan marka maxay tahay dhaliishaada oo aad leedahay waxba lama qaban haddii dadaalkaas dhakhtarka iyo dhakhaatiirta kaleba ay wadaan
garoonka diyaaradaha waa furan yahay haddii dowladda soomaaliya ay ama hirshabeelle ay ugu tala gashay inay bulshadan badbaadiyaan hal maalin ma xirmin garoonka magaalada beledweyne ku yaala waxaan ka warqabnaa fatahaadda magaaladay saamaysaa laakiin garoonka diyaaradaha ma saamayn waxaa diidi karaa xitaa ma yaalla kii yaraa ee qofka inta wejiga looga aadiyo la ogaanaya inay xumadii haysi in kale xitaa magaalada beledweyne ma yaalo magaalooyinka kale yararka gobolada dalka marka aad fiirsana meel walba dowladdu waa ay geysa tan annaga waxaan u aragnaa caqabadihii dowladda soomaaliya ay gobolkan ku hagardaamaynaysay hoosna ay ugu riixaysay inay tahay hirshabeellena waxaan leeyahay magaaladan beledweyne fatahaada ka dhacday caqabad aada u xoogan caqabadaha doctoorku sheegaya ka mid ah waxaan ka warqabnaa lix iyo toban cishu madaxweynaheedii joogaa maalintuu yimid wuxuu caddeeyey milyan iyo boqol iyo afartan iyo laba kun oo fatahaada loogu talagalay balaas shan boqol oo kun oo doolar oo loogu talagalay covid nneteen intaba in khasnada hirshabelle ay ku jirto asaga uu haayo yaa loo haya ma dad dhintaa loo haya mise dad noolaa loo haya aaway maxaa diiday in ummadan wax loo qabto adeer dadkan allah u maqan cidna uma maqna ceelna uma qodnadii la sheegi jiray waa ummadan doctore cali wuxuu ku celceliyey waa laga soo dibdhacay xilligii dadkan wax loo qaban lahaa maxay kula tahay waxa dib u dhigay oo qalabkaasi uu soo gaari waayay magaalada siyaabo badan waa sax qalab badan lama keenin oo dowladda xaggeeda iyo w h o ku maqan maxaa ugu wacno sababta maxay tahay
taas aniga waxba kama sheegi karo dhanka dowladda dadka mas-uuliyiinaa jooga gobolka madaxweyne hirshabeellea jooga gudoomiyihii gobolkaa jooga howl oo inay gaarsiiyaan laga rabo annaga wuxuu loo baahan yahay waa u sheegnaa waana loo sheega hadduu ilaa yiraah laakiin waxyaabo oo hakis badan waa jira oo dhacay marka waxaan rajaynayaa in laga gudbi doono saacadaha soo socda
maxaa isdhihi kartaa maamulka hirshabelle waa uu ka qaban karaa xaaladda coronavirus dadaalka dowladda marka lagu daro iyo dhakhaatiirta hawsha ay wadaan maxaa la isdhihi karaa waa ay ka qaban karaan xaaladda hadda jirta runtii waa kala qaadaynaa kheyr allah siiya dhakhaatiirteena doctor bashiir uu kow ka yahay doctor majiste doctor john iyo dhakhaatiirta kale wehelisaba waxaan aaminsanahay inaysan waxba hagaranayn laakiin soomaalida waxay ku maamaadaa malakamoodka guri maran waxba kama qaado alshanyuuba dilaa gurigan ku dhex jira dhakhaatiirtu haddii ay haystaan agabkay dadka ku badbaadin lahaayeen waxaan aaminsanahay inay diyaar u yihiin inay habeeniyo maalinba noo taagnaadaan laakiin waxaan ka dhimanay oo aynan lahayn wax institution ah nidaam dowli ah oo dadkan u damqanaya reer hiiraan ma jiro waxaa daliil ku ah afar bilood iyo labaatan maalmood ayaa fatahaad magaaladan beledweyne fatahaad ka fatahaadaan joognaa afar bilood iyo labaatan maalmood waxaa noo weheliyey coronavirus dad aad qaali u ah oo aan naqaana ay ku dhinteen ilaa hadda maalin walba wasaaradda caafimaadku waxay sheegtaa covid nneteen-ka soomaaliya heerka uu maraya hal mar oo magaalada beledweyne wasaaradda caafimaadku ay carabaabtay haba yaraatee ma jirto waxay ku caddaynaysaa qaaradda soomaaliyaba dowladda federaalka haddii la weydiiyo wax hiiraan la yirahdaba inaysan ugu olin marka dadkan ilaahaygii abuurtaa awalna badbaadin jiray haddana waxaan aaminsanahay dhakhaatiirteena kheyr allah siye wixii ay kari karaan cilmi ahaan waxaan hargab oo cayilaan u naqaanaa wixii ay kari karaan inay nagu daaweeyaan doctore kiisas aada aragteen oo u muuqda inuu yahay coronavirus oo aad la kulanteen ma jiraa jiraan kiisas aan aragnay laakiin ma caddeyn karna sababto wax laab uu maray iyo wax oo shaybaar oo lasoo marsiiyey ma jiro waa calaamad ahaan symptomatikal ahaan ayaan u aragnay kiisas badanaa jiro oo aan dad u geeriyooda ku aragnay xataa dad oo shan iyo toban maalmood qufac iyo qandha aan ka harin oon kala talin oo malaari iska dulaayo oo antibiyootig inay qaataan rabeen oon kala talin oo ilaah ka badbaadso waa jiraa dad u dhintay naqaskaas la-aantiisa iyo qandhadaas xumadaas oo cuduro kale ay u weeliyeen sida sokorta dhiikarka waa jiraan waa aragnay laakiin caddeyn waxaa la yidhaahaa marka cudurka aad u haysatid laabka ilaa hadda wax laab e ma hayno laakiin calaamad ahaan cudurka waa jiraa waa la arkay ya ilaahayna inuu naga badbaadaan rajeynayna cali aada umahadsan tahay raalliahow waxaan rabaa qofka xumada ay ku dhacday oo xumadiisu afartan ay gaartay qufac leh dhuun xanuunkii leh aakhirka ugu dambeey naqas ku dhegay dhakhtarka laftirkiisa loo keenay oo uu ku xiray bahashiisa gaarka ayd aakhirkiina u dhintay ma waxaan dhihi karnaa malaria u dhintay maya ma waxaan dhihi karnaa tyfodahay maya maxaaba lagu ogaana waa runtiisa dhakhtarku ma dhihi karayo qofkan covid nteen u haaya ama coronavirus ku dhacay ma la dhihi karo ilaa aad yaqiiniso oo la keeno laabkii la keeno yaaba laabkii kuu keenaya w h o waxay imaan kartaa markii wasaaradda caafimaadku ay iclaamisay tiraahdo meel hebel waxaasaa ka jiro waxaad arkaysa maanta degmada cadaado ra-iisul wasaaruhu amarka uu kasoo bixi arkaysa magaalada beledweyne oo dadka ku nooli ay ka tiro badan yihiin gobolada dalka markii loo fiiriyo magaalooyinka ugu dadka badana hal marna xitaa dowladda soomaaliya ma xusuusan doctore taladaada ugu dambeysa dadka beledweyne inay sameeyaan mar haddii ay isku arkaan xanuunkan ama wax u muuqda inuu yahay covid nteen wallah hadda waxaa u caddeynaya reer beledweyne in loo furay xarun xaruntaas wacyigelinna way leedahay ya oo dhakhaatiiraa joogto ya waxaan kale oon kula talinaynaa dadka waxaa isaga qaldamo cuduro badanaa jiro oo lagu qaldi karo qandho saa'ida malaariyo ya bonomaniyo caadi ah laakiinse dadka oo da-da ah iyo dadka oo cudurada kale qabo oo sokorta iyo dhiikarka ay ka mid yihiin meel ayaa la furay way shaqaysaa dhakhaatiir ayaa joogto waa la wacyigeliyaa oo raadiyaasha iyo baabuur mikrofoono lagu xiray dadka waa loogu sheegaa biyihii hadda waa dhammaadeen subax iyo galab waa laga shaqaynaya hadduu ilaahay yiraa waxaan kula talin lahaa waa bilaa lacag waa lacag la-aan dhakhaatiirta yaqiinina u joogo inay ama taleefon soo dirsadaan oo baabuur loo soo diraa ama ay ayagaba lugooda ku yimaadaan oo dadku ay keenaan qalabka naqaska waa yaallaa inti macquul ah haba yaraadaana ya wixii kaloo kaalmo ah ama sokor hadday noqoto ama dhikar hadda diyaar dhakhaatiirta u ah intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah doctor shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar cudurada guud iyo qalliinka gaar ahaana waxa uu sameeyaa qalliinka casriga ah dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa qabashadiisa gacaniga siiyey wariyaana xuseen xasan dhaqane waxaana dhakhtarka marka hore uu ka hadlayaa waxa uu ka xasuusto xaaladihii u cuslaa ee ay wax ka qabteen intii cusbitaalku uu furnaa kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna may xaqiiqan lama soo koobi karo waxyaabo badan oo baan samaynay oo badbaado ah inta badan waxaan xusuustaa ilmo yaryar oo wax soo liqay ama feeraha usoo galeen sambabka gudihiisa bromkiga ama tarakeeyaha soo galeen ama musbaara ha noqdeen ama firimba ha noqdeen ama batariga oo saacadaha ha noqdeen naloo keenay iyagoo oo aada neefta u dhibaysay waxyaaba marka oo la oran karo qofka naf baan badbaadiyey haddii aan laga saari lahay ay dhiman lahaayeen weeye isku dayo tiro badan wax iska dhib badan weeye alxamdulilah laakiin waxaan oranhayaa oran karaa sagaashan iyo sagaal boqolkiiba ilaahay faldigiis problemadaas naloo keeno waa wada xalinaa ilmo yar oo hal sano jiray kismaayaa laga keenay bateri buu soo liqay hunguriguu ku istaagsanaa ma fahan muddo dheer kabacdi alxamdulilah intubation baan u sameynay soo foguhu marka ku jiray oo inkastoo aada u fogaa ayadoo marka wax qalitaana aan lagu sameyn baan ka soo saarnay dad baa markaan yidhaahdo ii sheegay musbaaro oo shan ama tobana ama dad waaweyn ha ahaadeen ama dad yar ha ahaadeen baan ka soo saarnay marka waxyaabahaas waxyaabaha maaragtay qofka mar walba aada xusuusanaysid qofkuu imaanhaya dhibku haystay iyo daqiiqada ka bacdi marka oo aada problemkiis u xalisay si u faraxsan yahay ama u neefsanhayo wax maaragtay qofka aan marnaba kaa hareynin aada xusuusanaysid bismillaah magaceyga waa miska cabdiqaadir maxamuud joogto magaalada muqdisho waxaan rabay maanta inaan ka faa-ideysto fursadan oo weydiiyo dhakhtarka hal su-aal oo ah sanadadaa u dambeeya waxaa nagu batay dumarka naasihii inay xanuunaan ama ay burooyin iyo waxyaabahaas uga soo baxaan taasoo dhacdo mararka qaarkood in laga jaro marka waxyaabaha naasaha kasoo baxa burooyinka iyo yani waxaas keenaya in naaska laga jaro sidee uga hortagi karnaa sideena iyo ugu ogaan karaa su-aashaas ayaa rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka
shukran miski aada iyo aad baa u mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah marmar badan baa waxaa noo yimaada dad oo barooyin dumarka ah oo barooyin ku yaalaan oo xaqiiqiyan isku dayacay oo aan wax laga qaban karin marka barooyinka naas ka soo baxa caadiyan laba nooc weeye kuwo oo iska sahlan oo meesha naasaha keliya ku kooma inkastoo ayagu laftooda weynaan karaan oo ay kori karaan iyo kuwo oo nooc kansar ah oo keliya kuma faafaan naaska balse xataa waxay jirka kale bay ku faafi karaan oo qofka ilaa heer uu naftiisa ku waayo marka see looga hortegi karaa ka hortaga waxaa weye mid oo primary iyo mid secondary layiraahdo a midka koowaad iyo kan labaad kan koowaad waxaa weeye qofku in uu cuntadu cunahayo baalkan yiraahdo cunto fiican oo healthy leh la cuno baalkan hawada waxyaaba badan baa kamida ah kan labaad oo ah waxaweeye ka hortaga labaad macnaheed waxaweye qofkii khaasatan in uu isbaaro isbaaritaanka kan ugu horeeyana waxaa weeye qofka dumarka nafteeda ayada lafteeda inay baaritaan isku samayso oo ah way istaqaanaa qof walbana wuu isyaqaanaa naasaheeda inay inta taataabato ay fiiriso wax ku cusub inuu jiro iyo in kale haddii marka wax kusoo kordhaan oo aragto wax booran wax kasoo kuusan inay sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtar u tagto dhakhtar koley marka u tagto caadiya markay noo yimaadaan dadku waxaan sameynaa biista marka loo sameeyo kabacdi waxaan u dirnaa combyutar ama ultrason baan u dirnaa aan ku ogaanayno qaabka iyo intuu leegyahay maamogoraf waxa yirahdaan waa la saaraa haddii marka shaki uuna galo waxaa la sameeyaa dhacaan baa laga qaadaa si loo ogaado burada nooceeda waxaan rabaa inaan halkan ka sheego burooyin kasar kansarka daawadeedu waxa weye qalitaan weye laakiin goormo weye waa marka wuxuu bilowga yahay nooc walba kansar markuu bilowga yahay waa wax laga daawoobo oo qofku laga biskoon karo qalitaan loo sameeyo balse dadkeenu fikir khaldan bay qabaan oo iska qarsanhayaan muddo ka bacdi wixii oo aada ugu fiday baa lagu imaanhayaa oon waxba laga qaban karinin dad baa waxay leeyihiin burooyinka midi lama taabsiiyo bilcagsi buradu oo nooca kansarkaa markay yar tahay daawadeedu waxa weeye in operation lagu sameeyo ama qalitaan lagu sameeyo oo laga bixiyo waana laga buskoodaa waana laga buskoodaa laakiin haddii la daysto waxay noqonaysaa inuu ku fido naas gudihiisu ku fido xidiidada oo ninfaha qaada raaco oo qanjirada sii tago xidiidada dhiigga laftooda raaco oo sambabada iyo beerka iyo meelahaas uu u gudbo
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydiye dhakhtarka oo marti ku ahaa dhaktar shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar cudurada guud iyo qalliinka gaar ahaana qalliinka casriga ah oo ka howlgala cusbitaalka shaafici ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono dhegaystayaal dhammaantiinba sidaa ayaa nabadgelya
bal dhegaystayaal iminkana nala dhegaysta heestan
intahayga aragtidaada adbay ugu farxayane intahayga aragtidaada adbay ugu farxayane Abbo kale aadmigana kumaan aragin adoo kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragin adoo kale aadmigana kumaan aragin adoo kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragin ubaxaraka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubaxaraka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tihi imeel ma dhigana macan mays aro ubaxaraka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axdi meel ma dhigana macanays aroos axdi meel ma dhigana macanays aroos
idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal intaa ayay inagaga dhan tahay waxaa idinla socodsiinayay cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur idaacadda waxaa isku soo dubariday maxamed colaad xasan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo